alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waa dersigii saddexaad ee kitaabka khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin wuxuu ka bilaabanayaa tarjamada lix iyo tobnaad waa adacwatu jahra dacwadii oo macnaha si jahri ah ama si lala jahrayo lala dhawaaqayo loo waday ee nebigu calayhi salaatu wasalaam u gudbinayey number ko istamarad way daa'imtay addacwatu siriyatu dacwadii siriyada ahayd ee hoos loo waday ee siriyada loo nisbeeyey halaatha sanawaatin saddex sano ayaa nebigu waday calayhi salaatu wasalaam ajaaba waxaana ajibay fii asnaa'ihaa dhexdeedii dacwadaas siriyada kasiirun in badan oo min al ashraafi kuwii ashraafta ahlusharafka ahayoo fiicfiicnaa odayaashii dadkii maamuuska lahaaya iyo walmawaali kuwii mawaalida ahaa iyo addoommadii labo bacda daalika intaa ka bacdi umira sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaa la amray biljahri inuu la jahro dacwada biqowlihi baana lagu amrayay qowlkii rabbi tacaala sareey fasdac baa la yidhi la jahar bimaa kii tuumaru lagu amrayo wa acrid can ilmushrikiin mushrikiintana ka jeenso saddex fasaacida nebigu wuxuu fuulay oo koray cala asafaa buurta safa la yidhaahdo wanaadaa waa dhawaaqay nebigu qowmuhu qoomkiisibuu u dhawaaqay falama ijtamacuu markay soo urureen qaala wuxuu ku yidhi lahum iyagii hal tusaddiquunanii ma ii rumaynaysaan fiimaa shaygii ukhbirtukum aan idiin khabro bihi maagaba wixiin aan idiinku sheekeeyo ma ii rumaynaysaan oo ma ii tasdiiqinaysaan qaaluu faqaaluu waxay dhaheen jamiicuhum waxay dhaheen kulligood nacam haa maa jarabnaa maanan tajribayn kugumaana aqoon calayka dushaada kadiban wax beena mundu nashratika barbaaridaadii laga soo bilaabo ila alaana ilaa haatan laga soo gaaro wax beena weligaya kugumaana arag sidaa ayay ku dhaheen faqaala sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu ku yidhi anqiduu badbaadiyo koriya anfusakum naftiinna min annaari naar ka badbaadiye maxaa yeelay innii anugu nadiirun digaan lakum idinka idiin ahay mid digaya min cadaabin shadiidin cadaab darnaan badan min idinka degaya ayaan ahay ee naftiina markaa naar ka badbaadiya sidaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam buurtii safa inta fuulay faqaala wuxuu ku yidhi lahu nebiga abuu camuhu adeerkiisa abulahabin abulahab ninkii la dhihi jiray ninkaasaa wuxuu yidhi tabba laka hog baa ku ahaaday yaa maxamed maxamedowe nebigiibuu ahaa aflagaadhadaas kula hadlayaa tabban laka yaa maxamed alihaadaa ma waxaasaa jamactana aano iskugu kaaya yeedhay cadaab baan ka digayaa iyo nebi baan ahay iyo rasuul baan ahay ma waxaasaa noo soo jamciso iskugu kaaya yeedhay faanzala allahu ilaahay baa ku soo dejiya fii xaqihi abilahab xaqiisa suurata lahab suuradda la magac baxday ilaahay muxuu yidhi tabbat waxaa hoogtay yadaa abilahabin way hoogtay abilahab labadiisii gacnood waa tabba kulligiisna waa hogay isagoo dhan hog iyo halaag baa ku dhacay lahabkaas macnaha nin qurux badan ba waagi hore ahaan jiray oo loogu magac daray markii dambebaa markaas waxa weeyaan haddee lagu abaalmariyey naar lahab ah oo olol saafi ah oo cadaaba ayaa abaalkiisa noqday asilatun su-aalo weeye kam sanatan imise sano ayay istamarad socotay daa'imtay addacwatu siriyatu dacwadii siriyada ahayd saddex sano weeye jawaabtu mataa jahra bidacwati dacwada goormou la jahray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa markii aayadda lagu soo dejiyey fasdac bimaa tu'maru waacrid can ilmushrikiin kayfa jahra biha seebou macnaha ula jahray maadaa qaala lahu camuhu abulahab abulahab muxuu ku yidhi nebiga alkhulaasa murtidu waxa weeyaan bacda halaati sanawaatin saddex sana ka bacdi umira nebiga waxaa la amray biljahri la jahri dacwada uu la jahro fa jamaca qowmahu qoomkiisi uu jamciyey wa andarahum nebigu waana u diga calayhi salaatu wasalaam cadaab alaakhirati aakhira cadaabkeeda uga digay ciwaanka toddobiyo toban faqrada ah kow jamaca nabiy sala allahu calayh wasalam waxa weeye jamcuhu licashiiratihi nabiga jamcintii uu ururiyey qaraabadiis lamber kow jamaca nabiy sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay baa jamciyey ahlahu ehelkiisa iyo wa aqaaribu aqaaribtiisa lamaa nazala calayhi markuu dushiisa ku soo degay nebiga qowluhu tacaala waandir udig cashiirataka cashiiradaada al aqrabiin ee ku sii xiga ee kuusii dhowaanshaha badan baa nebigu iskugu yeeray qaraabadiisii iyo qoomkiisii labo faballagahum nebigu wuxuu gaarsiiyey qoomkiisii risaalata rabbihi rabbigii risaaladiisii ayuu gaarsiiyey waandarahum wuxuuna uga digay qoomkiisii cadaaba yowmin maalin cadaabkiis yowmkaasoo cadiimin weyn yowma maalin laa yanfacu maalun maaluusan anfacin waxba walaa banuun wiilalna aysan waxba taraynin maalinkaas iyo gabdhatoonna ayaa ma garanaysaa oo uga digay inay ka digtoonaadaan marka waxyaalo ku yidhi waxaa ka mid ahaa ina raa'ida laa yakdibu ahlah war qofka sahanka ah ehelkiisa uma been sheego wuxuu yidhi wallaahi haddaan dadka macnaha oo aan been u sheego dhan idinka been idinma sheegeen haddaan ku keliyo idinka marna idinma dageen wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu ilahaan isaga alla kale jirin baan ku dhaartay inii rasuulullahi ilaykum khaas rasuulka ilaahay baana idinka gaar laygu kiisoo diray wa ila annaasi kaafa dadkana guud ahaan laygu diray wuxuu yidhi ilaa baan ku dhaartay latamuutunna kamaa tanaamuun waa dhimanaysaan oo waa dhimanaysaan sidaa u seexataanba ilaa qof seexdaaye dhimasho ma inkiri karo walatubcahunna waa laydinsoo saaraya waa laydinsoo saaraya kamaa tastayqiduun saaaba u baraarugaysaan usoo toostaan oo kale isu soo saarkuna saasoo kale laydiin soo baraarujinaya oo laydiin soo saaraya waa laydin xisaabinaya bimaa tacmaluun waxaa camalfali jidheen baa laydinku xisaabin waa laydin jazaynaya waxaa laydinka abaalmarinaya bilixsaani ixsaana wanaagii aad samayseen wanaag baa laydinkaga abaalmarinaya wa bisuui suwa xumaantiina xumaan baa laydinkaga abaalmarinaya wa inaha aljannatu abada waxa weeyaan janno oo daa'ima in la gaaro aw innaaru abada ama naar daa'ima in la gaaro markau nabigu saa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fatakallama alqowmu qoomkii waa hadleen kalaaman layina hadal dabacsan oo macnaha soo dhoweyn labay kula hadleen ilaa camahu adeerkiisa abaallahabin abaallahab ahaa mooyaane alladii abaallahabkaasoo kaana ahaa caduwahu cadowgiisa al ashadda ugu darnaanshaha badan cadowgiisa ugu daran ahaa ayaa macnaha mooyaane intii kale hadal iska degan ayay kula hadleen marka waxa weeyaan abulahab iyo reerkiisii iyo dadkaasna haddee suuradaasaa kusoo degtay fa inahu abulahab ninka la yidhaahdo lambar afar radda waa radiyey oo nebigu waa ku celiyey raddan qabiixan raddin xun wadalaba wuxuuna ka dalbay minhum dadkii meesha joogay alqabda inay gacanta ku dhigaan caleyhi nebiga hala qabto buu yidhi haa faqaala lahu abu aalibin abu aalib baa ku yidhi wallaahi lanamnacannahu ka mancineen oo ka mancineen ma baqina intaan nool nahay oo adduunka saaciidda korkeeda saaran nahay muxamed waa ka difaacaynaa abulahab iyo wixii kaloo wataba waa ka difaacaynaa wy asilatun su'aalo weeyaan marka mataa jamaca nabiyu nebigu goorma ururiyey sala allahu calayhi wasalam ahlo ehelkiisa soo jamciyo iskugu yeeray maadaa qaala lahu muxuu ku yidhi bimaada ajaabuuhu maxay ugu jawaabeen maadaa radda calayhi muxuu macnaha ugu ku radiyey abulahab nebiga muxuu ugu jawaabay alkhulaasa lamaa nazala markuu kusoo degay calayhi nebiga dushiisa qowluhu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin jamaca ahlahu ba u yeeray iyo wa aqaaribahu waballagahum waa gaarsiiyey risaalata rabbi faradda waa radiyey calayhi nabiga camuhu adeerkii abulahab raddan qabiixan raddi xun kaabuu la yimid ayib sideed iyo toban ciwaanka ah cinwaanka ah waxa weeyaan tacasubu qurayshin cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nimankii quraysh la dhihi jiray tacasubkoodii nebiga dushiisa iskugu soo tacasubeen waxa weeyaan lamberko wuxuu yidhi tabadala wuxuu u bedelmay xubu qurayshin quraysh jacaylkoodii linabiyi ay jeclaayeen buqdan carow isku bedelay wa qurbuhum dhowaanshahoodii lahu nebiga u dhowaayeenna bucdan fogaansho isku bedelay wa sidquhu waxa weeyaan sidqigiisii iyo runta uu nebigu u sheegayeyna kadiban been bay u fasirteen iskugu bedelay wa camaluhu nebiga camalkiisiina waxay ka soo qaadeen huzuu'an jees-jees hal marba xaalkisaa isku bedelay labo wadaalika kaasina mundu mundu dacaahu marka ugu yeeray weeye ilaa cibaadati illah ilaahay cibaadadiisa marka ugu yeeray bee wax kasta bilcagsi ay macnaha ku shaqeeyeen oo u bedeleen wacaabahu na ceebeeye nebigu aalihatahum ilaahiyadoodii wixii ilaahiya kusheegga ahaa wa nasaba oo u nisbeeyey nebigu kulla man qof dhammaantii cabada ah asnaamta caabudo ee ilaahiya beeneedkaas ila dalaali baadilnimo uu nebigu u nisbeeye inuu dhunsan yahay walaqad saaruu way socdeen qurayshi ilaa camihi adeerkiis abu daalib weeyaan wadalabuu minhu waxay ka dalbeen an yamnaca rasuula nebigu inuu abu daalib u diido can saddi aalihatihim ilaahyadooda caayid ou nebigu caayayo waxay dheen wiilkaada u sheeg adeerkaa u tahay annaga yowsan ilaahyada yada naga caayin iyo inuu abu daalib nebiga ka celiyo wa tadliili aabaa'ihim aabbayaashood dhunsiinta iyo baadiinta oo baadiyin o leeyihin aabayaashiin waa dhunsan yihiin waxay dhaheen arrintaa ka celi wiilkaada markaa nebiguna dee aabayaashooda markii hore waxba kama sheegin ilaa markii ay macnaha iska garba tabsadeen oo ay dhaheen ma garanaysaa bal natabicu maa alfaynaa caleyhi aabaana waxa aabayaashaaga ka soo gaaranay oo baadilkaa ba iska wadayna gaalnimadaha ilaa aabba haddii wanaag laga soo gaarana waa khayr oo waa lagu raaci karaa haddiise xumaan laga soo gaaro sida kuwaan oo kale ee gaalnimo dee markaas waa mamnuuc inay raacaan markaasay ku raaceen markaasaa la yidhaha walow kaana aabaahum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun oo aabayaasho haddaysan waxba garanayn aysan haluusanayn mayay iska raacayaan markay sidaa dhacday lambar afar fa radda waa radiyey abu daalib hum oo quraysha raddan jamiilan celin wanaagsan buu celiyey kay u yimaadeen waxa weeyaan waxna kama diidin waxna kama yeelin siun tartiiba u celiyo wa rasuuluna sal alla alay wasalam mustamirun bu ahaa mid daa'imsan oo sii wada oo kusii guda jira fii nashri diini diinka faafintiisa iyo wa iclaa'i kalimati alxaqi allaha xaqa kelimadiisa macnaha sarraysiinteeda ayaa nebiguna sii waday calayhi salaatu wasalaam asilatun su'aalo weeyaan hal zaadad ma ziyaaday maxabatu nebiga maxabadiisu maxaa leeyahay hal zaadad ma ziyaato maxabatu quraysh quraysh jacaylkeeda linabiy ay jeclaayeen sal alla alay wasalam bacda bicati intii lasoo diray kabacdi may waa isbedeleen mundu mataa ilaa goorma ilaa markuu xaqa ugu yeeray hal dalabuu min camihi adeerkii ma ka dalbeen an yamnacahu inuu nebiga ka manciyo arrimahu ku guda jiro kuwa u leeyahay haa weeyaan jawaabtu bimaadaa ajaabahum adeerkoodsie bimaadaa maxayba ajaaba abudaalib ugu jawaabay oo nebiga adeerkiisa hum quraysh raddi wanaagsan ayuu celiyey sagaal iyo toban faqraba ah majii'u qurayshin quraysh imaatinkoodii yo abidaalib ay u yimaadeen maratan haaniyatan mar labaad markii hore si wanaagsan baa loo celiyey mar labaad bay soo noqdeen ko lamaa ra'ad qurayshun markay quraysh aragtay istimraara nabiy nebiga daa'imintiisa sala allahu alayhi wasalam oo sii istimraarayo sii kusii guda jira fii nashri dacwati dacwadiisa faafinteeda markay arkeen inuu ku hawlan yahay wa difaaci camihina arkeen adeerkii difaacidiisa canhu nebiga uu difaacayo mashow waa u soo socdeen ilaa camihi nebiga adeerkiis maratan haaniyatan mar labaad tamar saddex wa qaaluu lahu waxay ku dheheen ina anagu laa nasbiru kuma sabrayno calaa shatmi aabaa'ina aabbayaashayada caayidda la caayayo iyo wa tasfiihi cuquulina annaga caqliyadayada macnaha waxa weeyaan ceebaynta la ceebaynayo caqligaabnimo lagu xukumayo iyo wa cayba aalihatina ilaahyadayada ceebaynta la ceebaynayo annaga kuma dulqaadan karna dheen kuma sabri karayno ee laba mid fa ima an tamnaca inaad u diidid imna akhiika walaalkaa wiilkiis oo ka haro wuxuu ku jiro wa ima an taadana lana inaa annaga noo idantid bimanci u diididis annaga ka u diidayne inaanu isku kaayobanayso kuuma gacan dhaafi karne saddex fa dacaa waa u yeeray abu daalib huwa nebigaa camu adeerkii baa u yeeray abu daaliba wa dalaba wuxuu ka dalba abu daalib marakan xaalkuu adagi minhu nebiga an yamtanac inuu ka reebtoonaado wuxuu yidhi nimankan waxay kaa dalbanayaan waa in loo fuliyo khawfan cabsasho buuna uga dalbaday caleyhi nebiga uga baqay min qurayshin quraysh wuxuu ka baqay abu aalib quraysh inay nebiga dhibaato gaarsiiso faaba rasuulu nebiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi lambar afar wallah laa atruku inaanan ka tegayn haada alamra amarkaan islaamka iyo diinta faafinteeda xataa yudhirahu allahu ilaa ilaahay ka daahiriyo oo amase ahlika aan halaagsamo aniga oo dhinto duunow sakadiis anoo wada inaan dhinto iyo inaan ilaa ilaahay ka daahiriyo aan wado mid wax ka dhexeeya ma jiraan waa daa'imaya waa wadaya ilaa aan ku dhinto marka weliba wuxuu ku yidhi hadday qoraxda adeerow gacanta midigta ay iga saaraan dayaxana bidixda iga saaraan inaan ka tago amarkan islaamka sidaa ma samaynayo ilaa ilaahay ka daahiriyo diinul islaamka ama anigu aan dhinto anoo hawshay wada shan faqaala lahu camuhu adeerkii wuxuu ku yidhi idhab haddaba hor iska tag maxamedow waqul dheh ma axbabta wax allaale waxaad jeceshahay ku hadal oo faafi fawallaahi ilaah baana ku dhaartay laa uslimuka abadan inaanan weligay iyaga kuu dhiibayn oo aanan gacanta kuu gelinayn ilaa iyagu waxay rabaan in gacanta loo geliyo oo nebiga iyaga loo dhiibo ayay raadinayaan weligay inaanan kuu dhiibaynin oo gacantooda aanan ku gelinayn sidaas same wada hawshaad asilatun su-aalo weeyaan su-aalahan marka waa un sidii hore oo kale limaadaa mashad maxay u socotay qurayshun quraysh liabi aalib ugu socotay fi lmarati haaniyati markii labaad maadaa qaaluu lahu maxayse u dhaheen hal manacahu camuhu adeerkiis ma ka manciyey bimaadaa ajaaba rasuulu muxuu nebigu ugu jawaabay adeerkiis bimaadaa maxay ajaaba ugu jawaabay hu nebiga camuhu adeerkiina muxuu markii dambe ku jawaabay alkhulaasa alkhulaasa waxa weeyaan mashad qurayshun baa socotay ilaa camihi adeerkiis maratan haaniyatan mar labaad liyamnacahu inuu ka manciyo adeer macnaha nebiga min sabi aalihatim ilaahyadeeda wax ka sheegooda falam yastadicuu maysan awoodin an yamnacuuhu inay ka manciyaan wamadaa nebigu waa socday fii sabiilihi waddadiisa xaqa ahayd buu ku socday majiu qurayshin quraysh imaatinkoodii weeyaan liabi aalib ay u yimaadeen maratan haalisatan mar saddexaad ilaa sabri mayaan oo gaalo weeyaan diinta inay ka hortagaan xaqa damiyaan bay raadinayaan kow lamaa ra'ad qurayshun markay aragtay anna abaa aalib laa yuriidu inuusan doonayn an yamnaca inuu ka manciyo u diido ibna akhiihi walaalkiis wiilkiis oo nebi maxamed ah mashow waa u soo socdeen ilayhi abi aalib waxaan leeyahay ugu soo socda abi aalib bicumaarata ibn lwaliid nin la dhihi jiro odaya oo caan oo reer qurayshyada ayay usoo kaxaysteen wa qaaluu lahu waxay ku dhaheen khud qaado haadaa kan alfataa ee wiilkaana waladan laka walad xaalu ku yahay oday weyn oo mashhuura dhalay welid la dhihi jiray wiilkaan qaaday dheheen xaalow ilma kuu noqonaya adiga wa aslim noona dhiib ilaynaa xagga annaga ibna akhiika walaalka wiilkiisa noo dhiib oo muxameda linaqtulahu saan u dilno booskiisana kan qaada bay dheheen fa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyagii camuhu adeerkiisa bisa maa waxaa baas leh bisa maa tadlubuun waxaad dalbaysaan baa baas leh waxun baad macnaha la timaadeen iyo caqli gaabnimo atucduunii ma waxaad isiinaysaan ibnakum wiilkiina liurabbiyahu saan idinku rabbeeyo oo idinku koriyo mayaa wiilkiina ii dhiibaysaan wa udiikum annama waxaa idin siinayaa ibnii wiilkayga mayaan idiin dhiibayaa litaqtuluuhu saa u dishaan oo u gowracdaan mayaan aniguna wiilka wiilkayga idin siinayaa sidaa ayuu ku yidhi afar farajacuu waa noqdeen nimankii iyaga ahaa waa noqdeen oo reer quraysheed qaa'ibiina xaalay yihiin kuwa muraadgaf ku dhacay oo hoogad oo khasaaray walxaala rasuulu sala allahu alayhi wasalam nebi maxamedna wa rasuuluna lam yazal kama zuulin mustamiran inuu daa'imsan yahay fii nasri lislaami islaamka faafintiisa wa camuhu adeerkiisna yadfacu canhu nabiga difaacayo calayhi salaatu wasalaam sidaas arrinta ku socotay asilatun su-aalo weeyaan limaadaa ja'ad qurayshun quraysh maxay ugu timid liabi aalib fi lmarati haalisati markii saddexaad maadaa qaaluu lahu maxay u dhaheen bimaada ajaaba muxuu ugu jawaabay hal imtanaca rasuulu nebigu ma ka mancoomay canhum xaggooda alkhulaasa waxa weeyaan gebagabadu mashad qurayshun baa u soo socotay ilaa camihi nebiga adeerkiis maratan haalisatan mar saddexaad wa dalabuu minhu waxay ka dalbeen an yuslimahu inuu macnaha u dhiibo lahum iyaga liyaqtuluu inay dilaan nebiga fasafahum waa ku caqli gaabnimo xukumay oo wamanacahum wamanacahum waana ka manciyey oo waa u diiday sidaasa xaaladdii lagu dhameeyey ay ku socotay tarjamada toban labaatan iyo koowaad iidaahu qurayshin lirasuul weeyaan quraysh ma garanaysaa dhibiddii ay dhibayeen rasuulkeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam kow akhadad qurayshan quraysh waxay gudagashay tuudii inay dhibayso alrasuula rasuulka wa tastahzuu minhu bihi nebiga ay ku jeesjeesayso oo ay macnaha ku cayaarayso khusuusan gaar ahaan idaa dahaba markuu nebigu aado ila salaati salaada bacda an ra'ad intay aragtay qurayshun qurayshi bacda an ra'ad intay aragtay qurayshi istimraarow nebiga daa'imidiisa fi dacwati uu daa'imsan yahay dacwadii iyo wa difaaci camihi adeerkiis macnaha istimraarahu iyo wa difaaca camihi adeerkii difaacidiisa canhu nebiga xaggiisa u difaacayo wa kaana sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa yuqaabilum kii la qaabila quraysh bilxilmi dulqaad iyo wasabri sabr iyo waludfi dhimrin iyo walcafi iska cafin sidaas ayuu macnaha la qaabilayey calayhi salaatu wasalaam saasaa nebigu kula dhaqmayey labo wa kaana sala allahu alayhi wasalam lambar saddex wa kaana waxaa nebigu ashaddahum waxaan leeyahay wa kaana wuxuu ahaa ashaddahum kooda ugu daran iidaan dhibid lirasuul rasuulka o dhow reer quraysheed ninka ugu dhibid badan nebiga dhibidda ugu weyn ku hayay abujahl waa abulaab abujahl iyo abulaab bay ahaayeen iyo wa cuqbat bnu abi mucayd nin la dhihi jiray iyo walwaliid bnu lmugiira nin kaloo waliid bnu lmugiira la dhihi jiray markaa ninka koowaad wuxuu ahaa abujahl wuxuuna samayn jiray mar buu nebigu tukanaya u tegey markaasaa nebigu intuu nebiga salaaddii u diiday baa nebigu hadal adag ku yiri oo nebigu waa u goodiyey markaasuu yidhi maanaa ii goodinaysaa anigoo togaan iyo aaggaan ragga degan ninka ugu taageero badana markaasaa waxaa soo degtay kalaa lain lam yantahi lanasfacan binnaasiya naasiyatin kaadibatin khaadi'a falyadcu naadiya sanadcu zabaniya kalaa laa tudichu wasjudu waktarihi ninka labaad wuxuu ahaa abaalahab wasaqda inta soo qaado albaabka rasuulka dhigi jiray waxaa ka mid ahayd maalin buu arkay nebigu tukanaya markaasuu nebiga go'ii ku ceejiyey abubakar oo ordayaa yimid markaasuu ka fujiyey markaasaa abubakar wuxuu yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiya allahu waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum qur-aan ahaan bayna kabacdi usoo degtay ninka saddexaad wuxuu ahaa cuqbat bnu abi mucaydkii in nebiga mandheerta saari jiray wey kan kalena weliid bnu lmuqiira la dhihi jiray waa ninkii yidhi darnii ilaahay ku yidhi darnii waman khalaqtu waxiida wajacaltu lahu maalan mamduuda wabaniina shuhuuda aayaadkaas macnaha ay soo degeen weeyaan ayib afar waqad intaqama allahu ilaahay baa ka argoostay min jamiici almustahzi'iina kuwii isjeesjeesi jiray dhammaantood bacda alhijrati hijrada ka bacdi baa laga argoostay fa minhum waxaa ka mida man baa ka mida qutila la dilay wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida ahlakathu ay halaagtay alamraadu xanuuna xunxun ay ku dhaceen oo halaageen kuwaasna waa ku jira xanuunahan daawalahayna ku dhaceen asilatu su'aalo weeyaan maadaa camilad maadaa camilat maxay camal fashay qurayshun bacda an ra'ad intay aragtay istimraara nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga daa'imidiisa fii nashri dacwati dacwada faafinteeda uu daa'imsan yahay iyo wa difaaci cami adeerkii difaacidiisa canhu uu difaacayo nebiga bimaada kaana muxuu ahaa yuqaabiluhum rasuul rasuulku mid la qaabila man kaana kuma ahaa mankeebaa kaana ahaa ashada midka ugu daran iidaaan dhibid la rasuuli la dhibo hal intaqama allahu ilaahay maka argoostay min almustahzi'iin kuwii jeesjeejisir nabiga dhibi jiray maka argoostay ha weeyaan jawaabta alkhulaasa akhadat qurayshun quraysh waxay guda gashay fii iidaai rasuuli rasuulka dhibidiis wakaana nebigu waxaa yuqaabiluhu mid la qaabila bilxilmi dulqaad wasabri sabr wa ashaddu acdaa'i cadowgiisa kan ugu daran abujahl iyo wa abulahab iyo wa cuqbat bnu abi mucayd ayay ahaayeen tarjamada iidaau quraysh lisaxaaba labaatan iyo labaad weeyaan quraysh dhibidday saxaabadii dhibayeen nebiga ka bacdi kow lamaa ra'ad qurayshun markay aragtay anna rasuula nebigu sala allahu alayhi wasalam asbaxa inuu ahaaday casiizan mid casiiz oo sharaf leh oo qaaliban muxtaraman la xurmaynayo imtanacuu way iska daayeen can adaahu dhibidiisii faraha ayay ka qaadeen dhibidiisii farahay ka qaadeen labo wa aqbaluu waxay qaabileen calaa asxaabihi asxaabtiisa ee biliilaahi dhibid la qaabileen walaa siyamaa waxaan matal lahayn almustadcafiina kuwii mustadcafiinta ee la daciifsanaya taagta darnaa oona saxaabada ahaa baan matal lahayn si dhibaato badan gaarsiiyeen aladiina kuwaasoo laa naasira lahum wax u kaalmeeya aysan jirin allah mooyaane saddex faakhadat kullu qabiilatin qabiilad kasta waxay gula gashay qabiil kasta ay tucadibu inay cadaabayso oo jir dilayso man duulkii aslama islaamay oo minaa iyada ka tirsan waxay ku cadaabayeen bilxabsi xabisid wadarbi garaacid waljuuci gaajow dil walcadashi oonu dil xataa saara ilaahu ka noqday alwaaxidu mid oo minhum ka mid ah saxaabadii laa yastadiicu midaan awoodin aljuluusa inuu fariisaba say u dhibayeen meel kasta dhaawac iyo nabar walaa yadri uusan garanayn maa yaquulu wuxuu yidhaahdo waa min shiddati alcadaabi cadaabka ay mariyeen tira badnidiisa wa minman cudibuu kuwii la cadaabay waxaa ka mid ahaa dhibaatada badan la gaarsiiyey bilaalun bilaal saxaabiga la dhihi jira waxaa sayid u ahaa oo lahaan jiray nin la dhihi jiray umaya markaasu intuu xarig ku hogaamiyo oo carruurta u dhiibo ba u dhihi jiray macnaha ku cayaar oo dhiba isaguna uu leeyahay axad axad macnaa allahu axad weeyaan allah baa mida markaasay intay meel bacaad oo kulul geeyaan oo ma garanaysa halkaa dhigaan bay waxay samayn jireen bacaadkaa kulul oo masalan haddii hilibba la saaro hilibkaasi shiilmi lahaa bay markaa dhagax sallax misna dusha ka saari jireen laabta markaasu isaguna waxa weeye wuxuu dhihi jira odayga weyn wuxuu dhihi jira umayaay sidaasaa lagu cadaabaya ilaa ha ka dhimatid ama nebi maxamed ha ka gaalowdid isaguna macnaha ma gaaloobayn diin islaamnimadiisa usii macaanaynaysa sidaa wuxuu ku socdaa markii dambe abubakar sidiiq baa soo gaday bilaal markaasuu xoreeyey gaalkiina gacantiisa ka saaray hoola badan buu ka siiyey waxaa kaloo ka mid ah raggii ay dhibeen oo ay cadaabeen cammaar binu yaasir isagana waxa weeyaan dab bay ku shidi jireen ilaa markii dambe abu camaar iyo hooyadiis waa dhinteen cadaabkaas si loo cadaabayey sidaasaa dhacday waxaa kaloo ka mid ahaa waa akuuhu waa abuhu aabbihiis camaar binu yaasir waa yaasir iyo walaalkiis iyo wa ummu hooyadiis kulli waa way dhibeen wa khabaab bnu larabti saxaabigii jaliilkaa khabaab binu arabti la dhihi jiray baa isna ka mid ahaa islaam baa lahayd oo bir madanaayo dabaysan bay inta keento kulul bay markaa dhabarka ka saari jirta so u gaalooba isaguna markaa iimaan buu siyaadsan jiray isma bedeli jirin saxaabadu dhibaatadaasay soo mareen diintuna dhibtaasaa layna kusoo gaarsiiyey asilatun su-aalo weeyaan matamtanacat qurayshun quraysh goormay ka mancoontay can idaai rasuuli nabiga dhibidiisa goormay iska days calaa man aqbaluu yay la qaabileen biidaahim dhibidoodii saxaabaday la qaabileen kayfa kaanuu seebay ahaayeen yu'duunahum kuwa u dhiba saxaabada siyaalo kala duwan weeyaan udkur li ii sheeg buu yidhi ashhara man dad kuwii ugu caansanaa cudibuu la cadaabo la jir dilay bilaal iyo camaar binu yaasir baa ka mid ahaa yaasir baa ka mid ahaa walaalkii waxaa ka mid ahaa camaar walaalkii hooyadiis baa ka mid ahaa sumay khabaab binu arati baa ka mid ahaa alkhulaasa lamaa qawiya rasuulu nabigu markuu xoogsaday badaad waxay bilowday qurayshun fii idaai asxaabi asxaabtiisa dhibidiis iyo wa khaasatihi dadkiisa khaasada ahaa almustadcafiina ee mustadcafiinta ka bilaalin iyo wacamaar binu yaasir tarjamada saddex iyo labaatanaad madaalibu qurayshin min annabiyi sala allahu alay wasalam waxyaalahay qurayshi ka codsatay ama ka dalbatay nebiga weeyaan kow lamaa ra'ad qurayshun markay aragtay ana aliidaa dhibiddu lam yujdi nafcan wax nafca nafciya inuusan siinayn ama usoo kordhinayn ama dheefinaynin bal zaada almuslimiina muslimiintii u kordhiyey dhibkaani iimaanan iimaan iyo wayaqiinan yaqiinsi bashow ila rasuuli nabiga xaggiisa usoo socdeen sala allahu alayhi wasalam nebiga ayay soo aadeen weliba intaysan nebiga soo aadin nin la dhihi jiray cuqbat bnu lwaliid waxaa la leeyahay cuqbat bnu lwaliid muusan ahayne nin la dhihi jiray ma garanaysaa wuxuu ahaa cutbat bnu rabiica sida siiratu annabawiya ibnu kasiir iyo ibnu hishaam iyo sheegayaan weeyaan ninkaas bay ma garanaysaa usoo direen markaasuu wuxuu ku yidhi walaalkay wiilkiisiiyo nebigoo la hadlaya waad la socotaa xaalad qoomkaadina arrin weyn baa ula tid jamaacadoodii waa kala geysa caqligoodii waad ku caqligaabnimo xukunta ilaahyadoodii waa ka ceebaysay ee diintoodii waxaa lagaa doonaya haddaa xoolo doonaysid xoolaan ku siinayna ilaa aad noqoto kan dadka ugu xoolo badan haddaad sharaf raadinaysid boqornimaanba kuu dooranayna haddii macnaha waxa kuu yimid jin ay yihiin aadan iska celin karin takhtar baan kuu raadinayna waxa weeyaan waxaan ka noqo marka waxaas uu dhameeyey baa nebigu wuxuu ku dul akriyey suuratu fusilat bilowgeeda markaasa cuqba afka qabsaday waxaa leeyi ninka cudbo la dhihi jiray markaasuu nimankii ku noqday war ninkaa iska daayabay way diideen marka iyagii baa diiday sidaasi markay dhacday wadalabuu waxay ka dalbeen minhu nebiga an yacbuda inuu caabudo aalihatum ilaahyadooda annaga marna la caabud ba dheh wayacbuduu an yacbud wayacbuduu yanay caabudaan ilaahu nebiga ilaahiisa faanzala allahu ilaahay baa kusoo dejiyey caleyh nebiga dushiisa suurata alkaafiriin qul yaa alkaafiruun baa soo degtay majida baa layidhi ilaahyadiina la caabudi maayo waa kaas waa la diiday suuraddaasaa si faahfaahsan uga hadashay lambar saddex falamaa ayisuu markay ka quusteen dalabuu minhu waxay ka dalbeen an yusqida inuu ka rido oo ka tirtiro min alqur'aani qur'aanka maa yaqiidum waxa iyaga caragelinaya aayaadka macnaha iyagu ay dhibsadeen oo qur'aanka ku jira oo min dembi aalihatim ilaahyadooda caayidooda iyo wa cibaadatim cibaadadooda caayidda la caayaya ilaahyada la caabudo aayadahaas waxay dhaheen qur'aanka ka tur ow yubadilahu inuu ama ku bedelo biqur'aanin aakhara ama qur'aan kale ku bedel ama meeshaba ka tur bay dheheen afar faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey jawaaban jawaab oo lahum iyagoo ah qul maa yakunu lii aniga imaahan waxaa ku dhahdaa baa layidhi qul ku dheh maa yakunu lii aniga imaahan an ubadilahu inaan bedelo qur'aanka min tilqaa'i nafsi naftayda xaggeeda in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay wixii laga waxyeelo maaha wax kaloo aan raacayo ma jiran waa laga diiday waa lagu gacansaday asilatun su-aalo weeyaan limaadaa mashad qurayshun quraysh maxay u socotay ilaa rasuuli nebi maadaa dalabuu minhu maxay ka dalbeen maadaa anzala allahu ilaahay muxuu soo dejiyey jawaaban jawaab allahum iyagoo ah maadaa dalabuu minhu maxay ka dalbeen bacda dalika bimaada ajaabahum allahu ilaahayse muxuu ugu jawaabay subxaanahu watacaala alkhulaasa lamaa yaysuu markay ka quusteen minhu nebiga dalabuu minhu waxay ka dalbeen an yacbuda inuu caabudo ilaahahum ilaahyadooda wahum iyaguna yacbuduuna caabudaan ilaahahu ilaahiis oo amase haddii kale an yuqayira alqur'aana qur'aanka inuu bedelo alladii qur'aankaasoo fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay sabbun caayid liaalihatim ilaahyadooda lagamana yeelin darsigiinuna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam